sideed u aragtaa qaabka ay u dhacday munaasabadda kowda luulyo adigoo mahadsan ugu horreyntii magacaada ku bilow bismi illaahi raxmaani iraxiim magacaygu waa axmed maxamuud xasan axmed baast runtii waxaan maantay u hambalyaynayaa dhammaan shacbiga soomaaliyeed maantay oo ah maalin taariikh weyn ku leh ummadda soomaaliyeed islamarkaana shacbiga soomaaliyeed ku abuurtay dareen farxad waana maalin qiimi weyn ugu fadhisa oo ah maalintii dalka soomaaliya laga taagay calankan soomaaliyeed si toosa habeenkii loo taagay weeyo kowda luuli waa gartay waxaanan leeyahay oo runtii aan ku tilmaami karaa shacbiga soomaaliyeed waxay dareemeen neecaw xornimo oo ayay dareemeen oo runtii aan odhan karo isticmaarkuna uu kaga naxay farxaddaas iyo guushaas ay ka heleen shacbigii soomaaliyeed marka waxaan leeyahay shacbiga soomaaliyeed meel kasta ay joogaanbaba sanad guuradan lixdan iyo koowaad ee ka soo wareegatay maalintii calanka soomaaliyeed laga dultaagay dalka soomaaliya ummadda soomaaliyeedna ay ka xoroobeen gumaysigii hambalyaan leeyahay waa gartay inta badan munaasabadaha ka dhacay soomaaliya marka adiga qaabka ay u dhaceen munaasabadaha markaad fiiriso maxaa farqiga u dhexeeya munaasabadihii dhaci jiray iyo munaasabaddii xalay runtii waxaan leeyahay munaasabadani runtii waxay ka dhacday gobollada dalkaoo dhan bay ka dhacday waxayna muujinaysaa dareenka farxadeed ee shacbiga soomaaliyeed ay u qabeen xornimadan iyo guushii la gaaray iyo dadkii naftoodii ku waagay oo u soo halgamay iyo mujtamaca dhallinyarada ahayd ee markaa noolayd guushii ay la kulmeen waalidiintii aasaaska u ahaa sida xisbigii s y l oo runtii haliyeeyo fara badani ay u ahaayeen hoggaan runtii waxaan odhan karaa inta yar oo maanta jiilka maanta jooga iyo kii waagaas dambe yaraa iyo dadkii halganka galaybaba guushaas taariikhiga ahay u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed maantana qaran soomaaliyeed oo dhidibadiisu adag yihiin dalka uu leeyahay waxay ka gad dareemi karaan oo ay ka ogaan karaan shacbiga soomaaliyeed inay ka bartaan cashar ku saabsan sidii lagu keenay calankani iyo sida lagama maarmaanka ay u tahay in la adkeeyo midnimada jamhuuriyadda soomaaliya oo runtii aan ku tilmaami karo gobollada waqooyi inay aasaas u ahaayeen midowda gobollada koonfureedna kowdii luulyo ay ahayd habeenkii ay shacbigii waqooyi iyo shacbigii koonfureedna midnimadoodii didibada loo taagay hambalyadaasi waxaanay ka baran karaan guul ay abuureen dad soomaaliyeed dhiigoodiina u ureen diideenna aragtidii gumaysiga qiimigaas qaaliga ahay qof kastoo soomaaliya ayuu taabanaya xildhibaanan ka tirsan somalilan oo aan wax ka weydiiyey waxay ii sheegeen in munaasabadaha inta badan loogu hadlo dadkii ka soo jeeday koonfurta oo waqooyiga aan lagu soo qaadin arrintaas adiga maku muuqataa maya runtii waxay lahaayeen halgamaayaal waaweyn oo ka yimid gobolladii waqooyi yimidna gobolladii koonfureed iyadoon xornimadii la qaadan soona bandhigay rabitaan soomaaliyeed soo bandhigay adkaynta jiritaanka dalkan soomaaliyeed muujiyey dareenka ay ka qabaan gumaysiga runtii waxaan odhan karaa waxay ahaayeen aasaas bay ahaayeen midowgiina waalidiin bay u ahaayeen runtii taariikh waxay furo u ahaayeen dadkaasi runtii aan odhan karo taariikhda ayaa xusi doonta dadka soomaaliyeedna ma hilmaami karaan dad layska soo qaadqaatana maaha waxay kaloo lahaayeen abwaano taariikhi ah oo gabayga iyo gumaysidiidka iyo baraarujinta shacbiga indha u ayay lahaayeen sida cabdullaahi suldaan timaxade oo yidhi sarreeyow ma nusqaamow siduu yahay aan eegne kan nasiib oo ah calankii gumaysiga kanna saar oo calankii jamhuuriyadda soomaaliya ahayd erayadaasi dadkii tiriyey dad ay hilmaami karaan shacbiga koonfureed maahan dad layska yeegileeli karo layska tilmaami karana maahan dad waxay ahaayeen aasaaska iyo xornimada dhidibada u yegleelay bay ahaayeen marka la qabanayo munaasabadaha waxaa la tilmaamaa in xilliyada qaarkood mas-uuliyiinta ay ugu hadlaan dadkii koofureed adiga arrimahaas miyaysan ku muuqan maya runtii in la soo qaado raggii aasaaska iyo saldhigga u ahaa allaha u naxariistee maxamed xaaji ibraahim cigaal oo kaleeto oo wafdigii koonfurta yimid oday ama aabbaba uu ahaa gobollada koonfureedna baraarujintii iyo taariikhdii uu ka yidhi iyo haldoonistii iyo damicii siyaasadeed uu soo bandhigay midka salka u hayay uu yahay runtii uma arko in layska tilmaamayo dad waxay ahaayeen miisaan ku leh waalidiin waxay ahaayeen dadkoodii iyo guryahoodii iyo dadkii ay matalayeen magacooda ayagoo sita koonfurta yimidee dadkana la seexday xarumihii s y lna talooyin iyo cod ka jeediyey marka gobollada waqooyi raggii halkudhegga u ahaa iyo gobollada koonfureedba dadkii xisbigii s y l hoggaankiisa hayay runtii waxay ahaayeen dad soomaali waddo u furay keenayna guusha taariikhdiga ee xornimada ah marka qof kastoo koonfurina waxaa la rabaa maadaama ay lix iyo labaatankii inta qaateen kowdii luulyona kaga soo qoobgaleen midnimadii iyo midowgii baraarujintaas iyo calanka taagistiisana ay nooga horreeyeen midowgii iyo midnimadiina ay furo u hayeen waxaan qabaa inay ahaayeen dad soomaaliyeed oy ka go'nayd soomaalinimo ay ka go'nayd gumaysidiid ay ka go'nayd midnimo marka taariikhdaasi jiilka dambe inaysan iyo ummadada soomaaliyeed meel kastoo ay joogtababa abaalkaas iyo waajibaadkaas ay galeen waxaan u arkaa mid ay uga tageen shacbi soomaaliyeed oo taariikhi wa wa waan gartay dad badanaa ku dhegaysanaya marka maxaa talooyin ah oo aad soo jeedinaysaa waxaan talooyin ah oo soo jeedinayaa oo aan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqo kuma imaan xornimada loo dabaaldegayey lix iyo labaatankii iyo kowda luuliyo bariya kuma imaan kuma imaan tuugma kuma imaan kuma imaan ciyaar ciyaar waxay ku timid dhiig u daatay ku timid waxaa dalka laga kiciyey oo laga qaaday janamo iyo mas-uuliyiin sarsare oo dalka ku haysta xoog ayagaa shacbigaas soomaaliyeed waxay u horeen naftoodii iyo maalku maantana waxaan ugu baaqayaa in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed qof kastana waajib baa ka saaran dalkan iyo dadkaanna in la ilaaliyo lagana fakero oo mirihii ay abuureen waalidiintii waagaasi in la gurto oo la ilaaliyo ubadka dambena looga tago aasaas iyo taariikh looga tagaan kula talinaya shacbiga soomaaliyeed